guddoomiyihii degmada waajid ee xilka qaadista lagu sameeyey cabdulaahi aadan yariisow ayaana qadka taleefanka kula xidhiiray isagoo waajid ku sugan waxaana wax ka weydiiyey arrimahan la xidhiira xilka qaadista isaga lagu sameeyey iyo waxyaabaha uu kala socdo iyo wafdigii maanta waajid gaaray
sheegeen nimankiiba niman oo nimankii nabaddiidka ku tirsanaa oo aanay ka helinay degmada ay arareen muqdisho ku dhumalaysanayeen baa degmadii loo soo magacaabay waxay usoo magacaabeen gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeen mid kale shacab waaye iyo tale saaldhegi iyo gaar oo maamulo ah ay samaysteen nimankii maclin cali oo xildhibaan ah ahmato mmed la dhahayo xildhibaan ah agaasimaha oo wasaaradda oo halana la dhahayo baa keenay nimankii way noo yeereen anaga iyo etoobiyaankii way fadhiisanay waxay noo sheegeen inay maaragtay nimankii nimankan maamulka ku bedeleen maamulkiina nimankaan aan ku wareejin ay dhaheen wax dukumenti ah wax sharci ah wax oo wax ku bedelenno ma lahan nimankan baan keenay wasaaradda keentay bis iyo xildhibaane nimankana wixii ha ahaayeen oo shabaab ah wixii oo dalka kusoo sameeyeen wixii guri ah oo shacabkii ka gaadeen oo al-shabaab ku caawiyeen wixii baan sheegnay inay al-shabaab loo soo bedelay degmadiina nabadgelida caadi aan ahayn baan u sheegnay laakiin xildhibaanada nimankii wax oo deen ah wax kumida isku eejimala nimankii bay ku dhaafeen way dhaqaaqeenayeen diyaaraday ku laabteen nimankiina way joogaan waxaad ii sheegtay in saraakiisha ciidamada amisom gaar ahaan kuwa etoobiya iyo saraakiisha maamulkii hore inaad kulan wada qaadateen kulankiina ay idinku sheegeen marka kuwan amisom gaar ahaan ciidamada etoobiya saraakiishooda markii arrintan loo sheegay iyagu dhankooda maxay ka yidhaahdeen waaba aragnay go-aankaaga ayaga waxay sheegeen oo nimanka sheegeen nimankaan intaas dembiya degmada hadayga oo shacabka ka galeen waxaan u sheegaynaa inay inay nimankaas ugu dhagsi ugu dhagsi badan magaaladan haddii wax anaga ku shaqeynadadhaheen dhibaato iyo barbalemka ma rabno dhibaataa noo soo roorteen dhibaatadaas anaga shacabka iyo gacmahaas qabsanayna wax noo shaqeynayna ma lahan cid shaqeynaysana ma lahan gudoomiyii hore halganka soomaaliya toddoba sana soo dagaalamay ciddii wax bedeli lahayday shari ha ku bedesho sharigaas ha la imaadaan bay adigii waa lagu bedelay oo in lagu bedelay baa laguu sheegay gudoomiye cusub ku-xigeenadiisa iyo weliba maamulkii oo dhammaystiran xitaa taliyaashii nabad sugidda iyo booliska degmada ayaa lasoo magacaabo degmadiina la keenay waxaad adigu leedahay raggaasi waa rag al-shabaab horey uga tirsanaan jiray oo dembi naga galay marka sidee adiga ku leedahay sideese ku xaqiijinaysaa raggaasi inay horey al-shabaab uga tirsanaan jireen al-shabaabaa ku tirsanaayen bulshada og waxay soo sameeyeen bulshada og anagaa og taas markhaatiyale dadka dhan bulshada dhan way og tahay magaalada maanta mudaharaad baa ka dhacay hoog bay ay ku keeneen military baa la adeegsaday laakiin militarigii oo shacabka ah militarigii oo soomaali ayagaa hadda soo dhaweey ayagaa waardaynaya haddaba weli meeshii la keenay ay ku jiraan hawshii aniga waa wadaa weli xilkii waa wadaa shaqa oo xilkan ka fadhiiso mis sharagaan baa lagu bedelay ima dhihin wax disfication ah oo liigu bedelayn iima sheegin wax oo dhibaato ah mise xilligaan sidaas baa sameeyey dhaqankan baa sameeyey nidaamkan baan ku bedelnay wax oo dhahay ma lahan waa bedelnay bay dhaheen nimankan baan keenay mas-uul walba oo soomaali ah marka xil uu haya laga qaado sidaadoo kale buu sheegaayo si sharciga laguma soo magacaabin buu dhahaa adiguna dee waddadii horey ee mas-uuliyiintii ay dooda uga keeni jiray xilka qaadistooda inaad martay soo ma muuqanayso waa la dareemi doonaa wax bedeledaadii t c ah iyo waxaas baa ka argaysaan insha allah oo xaaladii iyo magaalada haalkeeda taa maxaad ula jeedaa waa la dareemi doonaa taas kolley ayda taarikhda iyadaas qortaay waa la dareemayaa oo isbeddelkaas ninkan imika lasoo magacaabay ee gudoomiyaha degmada waajid loo soo magacaabay ee al-shabaabka aad ku sheegtay magaciisa saddexan ma inoo sheegi kartaa ha haye xasan aadan cali banada waxaad ii sheegtay in agaasimihii wasaaradda arrimaha gudaha iyo xildhibaankii keenay degmada inay ayagu ka soo tageen oo maamulkii cusbaa imika ee mas-uuliyiintiisa ay degmada joogaan idinkiina aad ka biyo diidaysaan marka sidee idinkuna maamul ku noqonaysaan oo ayagiina maamul ay ku noqonayaan haddii idinkii aad diidan tihiin oo iskhilaafsan tihiin hal degmana aad wada joogtaan nimankaas in adeerow nimankaas muqdisho laga soo qaaday anaga naga arareen al-shabaab bay ahaayeen waa la ogaa cidi keentay ha u shaqayso waa shaqaynaysaa anugu halgan baan ku imaanay waajid anaga qabtay dhibaato badan baan ka kiciyey dhibaato badan baan ku maray laakiin waa la dareemayaa isbedelkii iyo xaalada nolosha waa la dareemi doonaa laakiin aniga waxaan sheegayaa sidaan baa wax noqon ma dhahayo laakiin nabadgelyadii inay oo aadi aan ahayn oo dhibaato la dareemi doono anagana aan samaynaynin cidii loo soo magaabayna eebteeda leedahay cidii soo magaabdana eebtay leedahay wixii ka dhaaf degmada ayaga mas-uuliyadeeda gaadi doona kole oo oo dawladeena ku tirsan yihiin xildhibaan ay isku sheegayaan beelana soo doorteen oo dadkii lagumaaday oo al-shabaabka ah oo nimanka shacabka magaalada lagu dilay lagu dhamaan jiray iyo waayahay adiga imika waajid baad joogtaa maamulkii cusbaa ee lasoo magacaabay dhaliil baad ka muujiso waxaad leedahay rag al-shabaab ka tirsan bay ahaan jireen oo annagu ma qaadanayno gudoomiye baa idinka sareeyo oo gobolkii oo dhan gudoomiye ka ah marka mala xidhiirteen gudoomiyihii gobolka aniga gudoomi gudoomiyaha imal soo ilama soo hadlin waxba iima sheegin saan baa lagu bedelay sidaas baa sharci ah iima dhihin nidaamkaasaa maraysaa iima dhihin nimankii xildhibaanadeena waxba iima sheegin wax lasoo wacay misaalsa wax loo bedelay ama sharcigaana jiraa iima dhihin kolley waan arag waan dareemi doonaa cidii soo wadato cidii keentay anugu nimankaas baa imaaday saanba wahyiin baa la dhaha laakiin isbedel baa laga dareemayaa oo nabadgelyada dhowr jeer baad ku celcelisay isbedel baa la dareemayaa oo xaalad nabadgelyo ayaa soo wajahaysa degmadii baad ku celcelisay taa marka ma noo qeexi kartaa ma adigii baa damcaya ama doonayaa inaad maamulka iminka lasoo magacaabay mucaarad ku noqotid aad wax u og tahay bal inoo sheeg ciddii anugu waxaa la dagaalamaynin oo duulka ku jirnay al-shabaab waay ciddii al-shabaab keentayna al-shabaab waay saas baana runta saas baa saas baa ka muuqataa al-shabaab anugu lama shaqaynayna bulshadana lama shaqaynayso waa la dareemi doonaa ciddii al-shabaab keensatayna iyaga al-shabaab ah laakiin waa la dareemayaa